إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a hay-ada ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa lagu eedeeyey inay magaalada biyo ku soo faruurayaan si ay bulshada u barakiciyaan muslimiinta ku dhaqan dalka faransiiska ayaa ka cabanaya inaanay haysan qubuuro ay ku aastaan dadka ka geeriyooda xilli koronafirus uu dilay kumanaan ruux oo faransiis ah maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka afduub iyo xarag isugu dartay guddoomiyihii degmada garbahaaray ee maamulkaas tartan qur-aan akhrisa ayaa loo qabtay mid ka mida maraakista diineed ee ku yaala degmada galhareeri ee gobolka galgaduud ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa waxaa laga helay cudurka koronafirus xilli uu korona ku sii baahayo xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee uu shisheeyuhu ku leeyahay soomaaliya askari ka tirsan ciidanka maamulka yuhuudda ayaa lagu dilay daanta galbeed xilli ay halkaas ka socdaan olole ay ciidamada yuhuudda ku qabqabanayaan dadka muslimiinta ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa sagaal iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan hay-ado ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa lagu eedeeyey inay magaalada biyo ku soo faruurayaan si ay bulshada u barakiciyaan cabdulaahi soomaali ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo webiga shabeelle uu ku fatahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa guddoomiyaha gobolkaas cali jayte cusmaan waxa uu sheegayaa in dhibaatada ay qayb ka yihiin hay-ada shisheeye iyo kuwa maxalli ah oo la shaqeeya waxa uu hoosta ka xariiqay in meeshii maamulku biyaha ka xiraba hay-aduhu ay soo faruurayaan si ay magaalada u soo galaan dadkuna ay u barakacaan wuxuu sheegay inay amar ku bixinayaan inaanay jirin hay-ad ka howlgeli karta meelaha dadka loo barakiciyey ee ciddii wax qabanaysa ay tahay in dhibaatada magaalada gudaheeda ka jirto ay wax ka qabato hay-adaha samafalka iyo kuwa enjo-owleyda ah ee lookalka ah kuwa enjo-owlada ah dadka qaxiyey ee bannaankaa ku qaxiyey bannaankaa ku qaxiyey magaalada ha buufiyeen magaalada jida ha u sameeyeen biyobaxada ha ka qayb qaateen wan dollar laguma bixi karo bannaankaa hal shay bannaanka laguma bixi karo annagoo biyaha hor taagan yaa qaxiya dadka ama col baa galay col miyaa galay dadka annagaa u madaxee goormaan idhi biyahan ha laga qaxo yaa iga haya yaa qaxiyey dadka waannu ognahay injo-owley oo baabuurrey iyo ciyaal yaryar oo magaciisiiya soo martay oo bakhtii xaaraan ka shaqayna oo annaga biyahan xidhnaba faruuraysa injo-owley waay waannu ognahay iyo gacmo kaleba gacmaha kalena waa la soconnaa injo-owgii iyo hay-addii isku dayda bannaankaas inay wax ku bixiso biyaha cidda laga xiri lahay waay laga xiri lahayaa waay suma wallaahi suma wallaahi maxkamadaan la istaagayaa anigu cidda hal hal dollar meeshaa ku bixisa ha la soo gudbiyo biyahanan xidhayna ha lagu bixiyo ceel macaanoo boorriiga ha loo qodo magaalada kanaaca ka kacday ha laga buufiyo wasaqda biyaha oo meelaha ku go'doonto biyaha xareedda ku go'doomiyeen booyada inta keenaan ha ka dhuuqeen ha ka soo daadiyeen meeshii ay ka bixiyeenna ha ka wax beddela ha saareen ama laami ha saareen ama jaay ha saareen magaalada ha nagala shaqeeyeen xanuun badan baa ka iman karaya magaalada
hay-adaha ayaa waxay garab mareen maamulka waxayna iskood u bilowdeen howlahooda taas ayaana loo malaynayaa inay ka caraysisay maamulka oo danaynayay in asiga dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale gacanta loo geliyo inkastoo hay-adaha qudhoodu ay yihiin kuwo aan waxba qabanaynin oo dadka uun dhibaatada hayse uga sii daraya waxaa nalaga kabaya waxa aadamiga macno u samaynayo adeegaha nalaga kabaya nalaga kabin mayo xoogaha beriisa iyo kartoon la wada iyo sasanyeyna laba doollara iyo saabuunta dharka lagu dhaqdo shan sinti ah shan sinti ah shan sinti ayaa qof dumara iyo baaldi ayaa subaxii bannaan la soo istaajinaya laba iyo tobanka maantay bannaanka taagantay waxa dhanoo la sii shan doolar ma dhabo eeg shan doolar ma dhabo xalamoo la sii ilaa maantana bannaankaa lagu war ma qaadanayno haddaan shalay indhaha ka qabsanayno maanta indhaha kama qabsan doono hay-adda wax bixinaysaa warqad baanu diray maalintan xafiiskeenna nala soo wadaagaanina waxaad dadka u qabanaysaan u haysaan laba only laba hay-adaa soo jawaabtay laba bes kuwa kale maxay la aamuseen xaaraan bay ka shaqaynayaan soo maha waa ee noo tahay micnaheedu ma aha inaan iska hadlaya maaha wallaahi ma iska hadlayo haddaan arka hay-ad meeshaa saabuun ku bixinaysa iyo kaloriin meel lagu shubo iyo saabuun lagu fara dhaqdo hay-ad bannaankaa dadka ku siiraysa haddaan arka ilaahay baan ku dhaartee waxaysan weligeed ku fekeri inay ku fekeraysaa way naga guuraysaano of waa baxaysaa amarkeena hay-addaan ku shaqaynayno dadka in loo adeegaan u baahnano amarkeenna in lagu shaqayna waa u baahnahay dalka annaga ka madax ciddii diidda oo u hogaansama weyda gurga habarteeda ay u kacaysaano meelaha ay ka taliyaan maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaa ka howlgala hay-ada shisheeye kuwaas oo duulaanka qayb ka ah kuwaas oo isku ahdaaf yihiin ciidamada taangiyada iyo diyaaradaha wata ee dalka duulaanka ku jooga sidaasi oo ay tahay waxay hay-aduhu sheegeen inay bulshada wax u qabanayaan laakiin waxay ummadda u soo jiidaan dhibaatooyin fara badan muslimiinta ku dhaqan dalka faransiiska ayaa ka cabanaya inaanay haysan qubuuro ay ku aastaan dadka ka geeriyooda xilli kumanaan ruux oo faransiis uu dilay cudurka coronavirus haashim cabdinaasir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya muslimiinta ku nool dalka faransiiska ayaa ka cabanaya inaysan haysan goobo ay ku aasaan meydka dadka ka dhinta xilli dadka u dhimanaya cudurka koronavirus ee dalkan faransiiska ay aad u sii kordheen maalmihii lasoo dhaafay cabdisamed akraash oo ah madaxa jimciyad lagu magacaabo adahaara oo qaabilsan meydadka dadka muslimiinta ah ayaa sheegay inuu jiro ciriiri ku aadan halka lagu aasayo meydadka muslimiinta islamarkaana aan la awoodin in loo qaado dalka dibaddiisa maadaama safarada diyaaradaha ay xayiran yihiin waxay sheegeen muslimiinta faransiiska in boqolkiiba siddeetan dadka dhimanaya wakhtiyada caadiga ah lagu aasi jiray waddamada asal ahaan ay ka soo jeedaan haddana keliya muslimiinta loo ogol yahay lix boqol oo qabri oo ka mid a soddon iyo shan kun oo qabri oo hadda ku diyaarsan dalka faransiiska waxaana muuqata in dowladda faransiiska ay mudnaanta koowaad siinayso dadka aan muslimiinta ahayn iyadoona weliba qabuuraha yar ee hadda loo ogol yahay muslimiinta loo diiday inay u qataan jihada qiblada muslimiinta faransiiska ayaa codsanaya in dhibaatada hadda la soo gudboonaatay si degdeg ah loola xaliyo hay-aadka iyo dadka matala muslimiinta ayaana u muuqda kuwa aan awood u lahayn inay dowladda faransiiska kala hadlaan mushkiladan soo korortay maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka afduub iyo xarag isugu dartay guddoomiyihii degmada garbahaarey ee maamulkaas warkan waxaa inoo faahfaahinaya abuubakar ibraahim geeddi madaxda ugu sarraysa maamulka jubbaland ayaa shir degdeg ah oo ay ku yeesheen xarunta looga taliyo maamulkaas waxa ay ku faaqideen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xilka qaadis iyo xarig la isugu daray guddoomiyaha degmada garbahaarey ee gobolka gedo tallaabadaas oo ay qaaday dowladda federaalka madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo akhrinaya go-aanka ka soo baxay shirka yeesheen xubnaha jubbaland ayaa sheegay inay ka xun yihiin xarigga loo geystay guddoomiyaha garbahaarey kaas oo ay jeelka dhigeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka sida uu sheegay shirkaas waa jadooyin dhowraa looga hadlay muhiimaddana ay ahayd xaaladaha ugu dambeeya ka socday gobolka geda dhacdooyinka ka dhacay tii maanta ugu dambeysay oo guddoomiyihii degmada garbaarey imaan cadow kaarshe xorriyaddana looga qaaday lagagana afduubay magaalada garbaarey runtii goluhu markay ka doodeen dhinacyo badanna laga eegay waxaan aad iyo aad wax looga xumaadaa in dowladda dhexe ee soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadanba dhacdooyin isxagxaga ka waday gobolka gedo maxamuud sayid aadan ayaa ugu dambayntii waxa uu ku baaqay in si deg deg ah ay dowladda federaalka u soo daysa guddoomiyaha iyo xirtay isagoona soo hadal qaaday dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhibaatada ahaa ee dowladda federaalka ka geysatay deegaanada uu ka taliyo maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo waxaan ku baaqaynaa oon soo jeedinaynaa oon adkaynaynaa guddoomiyaha garbaarey imaan cadow kaarshin xorriyaddiisa loo soo celiyo lagu soo celiyo deegaankii uu mas-uulka ugu ahaa ummadda soomaaliyeed iyo adeeggii bulshada uu halkaa ka hayay kuwa kale oo sida xaqdarrada ah maalin walba inta qoriga lagu qabta lalehay ise salaama oo waxaad tidhahdaa hebel baan ku wareejiyey haddaadan yeelinna waad dhimanaysaa oo dhammaan degmooyinkaa dhan laga fuliy oo buurnaba ugu dambaysay oo degmooyinka gobolkaa mas-uuliyiintooda qaarna ay muqdisho ku afduuban yihiin qaarna inta qori lagu qabta laleeyahay ninkan salaan oo waxaad tidhahdaa adaan kugu wareejiyey haddaadan dhihin nolosha meel kuma lihid war sidaa bini aadan lagulama dhaqmo warnan ciilaan lagama adkaanin dadkan yaa la kala geyni ninkaad maanta qori ku qabatoo si nidaam darraah oo sharci darraah oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto haddee dalkiibuu kula leeyahay maalintiisuu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa intaa waxaannu ka warwareegaynay digaal dhaco inaan isku burburno inuu dhiig daato xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo baarlamaanka dowladda federaalka ka tirsan ayaa dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ku eedeeyey inuu dhibaatooyin ka wado gobolka gedo islamarkaana uu doonayo inuu qabyaaladeeyo
gobol dhan oo gedo la yidhaahdo oo dowlad goboleedka jubbaland ka tirsanaa oo shaqadii laga soo qabtay la wada og yahay in la qabyaaladeeyo oo la qabiileeyo oo madaxweynaha qaranka uu yidhahday inta qabiilkayga degganaa baan goonni u xidhayaa oo maxaa la yidhahda waa takoorayaa oo mataqaanaa intaasaan la go'ahayaa waa arrin foolxumadeeda leh ummadda soomaaliyed waxaan u sheegayaa gobolka gada wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka jubbaland kana mid ahaa dastuurka soomaaliyana waxaa ku qoran dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah gobolka gadow wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka jubbaland waxaana waa taariikh wiil nabad sugid ahoo meel marayo oo iska socdo oo soddonka sane aan ogeyn wix la soo maray meesha laga soo bilaabay wixii jubbaland loo soo maray wixii gobolka gadow loo soo maray wixii soomaaliya iskuharkeeda loo soo maray aanan ka warqabin in uu yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa waa goynayaa oo saan rabaan ka yeelanayaa ma aha wax saxa maaha waxaan u dulqaadanayna ma aha gobolka gada oo bilihii ugu dambeeyey ay ka taagnaayeen xiisado siyaasadeed oo iska soo horjeeda islamarkaana u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa hadba u muuqda mid xaalkiisu uu cirka isku sii shareerayo waxaana xusid mudan in horay gobolka gadow ay uga dhaceen dagaallo dhex maray maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka kaas oo ka dhacay magaalada beled xaawo ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus xilli uu korona kusii baahayo xirada xalane oo ah taliska ugu weyn ee uu shisheeyuhu ku leeyahay soomaaliya cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixin warkan la xidhiirta inoo faahfaahinaya xirada xalan ee magaalada muqdisho oo ay fadhi u tahay madaxda shisheeyaha dalka kusoo duuliyey sidoo kale safaaradaha reer galbeedka ayaa waxaa si daran ugu baahay cudurka coronavirus ee dunida gaalada faraha ba-an ku haya taliska ciidamada shisheeyaha ee amisom la baxay ayaa xaqiijiyey in xirada xalani uu gaaray cudurka coronavirus islamarkaana uu durbadiiba ku dhacay ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya askarta laga helay cudurka covid nteen ayaa waxay u kala dhasheen dalalka burundi iyo sidoo kale yuganda soddon askari oo ka mid a ciidamadan waxay u dhasheen dalka yuganda halka sidoo kale toddobada kale ay kasoo jeedaan waddanka burundi oo labadooduba qayb ka ah duulaanka shisheeye ee soomaaliya lagu soo qaaday waxayna labadan ciidan duulaan ku joogaan gobollo ay ka mid yihiin shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo sidoo kale banaadir xogta cusub ee ku aadan in cudurka coronavirus uu faraba-an ku hayo madaxda shisheeyaha ee ku sugan xalane ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo mar sii horeysay taliska ciidamada yuganda ay xaqiijiyeen in askari kasoo jeeda waddankooda gudaha soomaaliya looga helay cudurka covid nteen dhammaan askartan oo ku dhow afartan ayaa waxaa la geliyey xaalad karantiil ah iyadoona sidoo kale karantiin la geliyey ciidamo badan oo la sheegay inay la dhaqmeen xerada xalane jahwareer adag oo ku aadan cudurka coronavirus ayaa ka jira saacadaha soo socdana lama oga wararka laga baahin doono dhanka kale waxa ay soo taraya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo ee laga helayo cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa saacadihii lasoo dhaafay shaacisay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka laga helay cudurka coronavirus xildhibaanka laga helay cudurkan ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdi shire xaaladiisa caafimaad ayaana laga dayrinayaa waxaa sidoo kale jira wasiirar ka tirsan maamulka puntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni in laga helay cudurka coronavirus gudaha soomaaliya waxaa muuqata in cudurkan uu ku ugaarsanayo shisheeyaha dalka kusoo duulay xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee aadka ugu dhow ajaanibtaas iyo sidoo kale dadka la tacaamula tartan qur-aan akhrisa ayaa loo qabtay haweenka wax ka barta mid ka mid a maraakiista diineed ee ku yaala degmada galhareeri ee gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya munaasabad lagu soo khatimayey tartan qur-aan akhris ah oo loo qabtay gabdhaha muslimaadka ah ee wax ka barta markaska alhidaaya ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa ka dhacday gudaha degmadaas acuudu billaahi min ashaydaani rajiim qul inamaa undirukum bilwaxy ولا يصنع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب من أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم وهم من الساعة مشفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أف أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون waxaa ka soo qayb galay munaasabadda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ganacsato iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ee galgaduud iyadoona abaalmarino la guddoonsiiyey gabdhaha kaalmaha hore ka galay nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee lagu martiqaaday xafladda ayaa gabdhaha ku dhiirigeliyey in ay ku dadaalaan barashada qur'aanka kariimka iyo cilmiga sharciga ah inaan qur-aanka ilaahay lagu tartama oo musaabaqo lagu samayna oo sida loo kala sarreeya laysu sheega oo weliba laysku siinaa sharaf iyo karaamo iyo cizi iyo maaragtay karaamayn maaragtay loo samayna ilaahay horta cimrigaayana ku soosinay halkaas aan in badan ku shukrino waana nicmaysanay ilaahay na siiye ayaan ku shukrinaynaa marka waxaad yeeshaan dadaalkaas ha la sii wado ta kale waxaa la rabaa sanadba sanadka ka dambeeya in la ogaado tartankiina iyo meesha aad joogtid waana kulligayna annaga naftayna waa ku jirna haddaan ragnahay maan odayaal ahaana amaan dhallinyaro ahaana dadka quraa'da ah qur-aanka yaqaano inay dadaal badan sameeyaan oo ay wax badan wax badan dadaalaan oo sano walba musaabaqadooda kordhiyaan ayaa loo baahan yahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud lagu soo khatimay tartanka qur-aan akhriska ee dadka waaweyn iyo carruurta oo u dhexeeyey tartamayaal matalayay degmooyinka wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana kaalinta koowaad ee dadka waaweyn la siiyey lacag dhan siddeed boqol oo dollar ugu dambayntiina askari ka tirsan ciidanka maamulka yuhuudda ayaa lagu dilay daanta galbeed oo ka mid a dhulalka ay xoogga ku haystaan maamulka yuhuudda afhayeen u hadlay ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidankooda uu ku dhintay daanta galbeed kadib markii ay dhagax la dhaceen dad muslimiin falastiiniyiin ah oo ku sugan daanta galbeed askarigan waxaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo yacbad oo dhaca waqooyi galbeed ee janiin oo ka tirsan daanta galbeed ay xoogga ku haystaan maamulka yuhuudda dilka askarigan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada yuhuudda ay bilaabeen howlgalla ay dadka muslimiinta ku soo qabqabanayaan gaar ahaan dadka ay kaga shakiyaan inay fulinayaan howlgallada keliyaduulnimada ah ee inta badan ka dhaca dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda dadka la qabtay waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo faraas diyaad kaas oo kow iyo labaatan sano jir ah kadib markii baaritaan lagu sameeyey guri uu ka degan yahay magaalada alkhaliil baaritaanada ay ciidamada yuhuudda wadaan waxay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan kuwaas ay u dhaadhiciyeen xabsiyada ay ku leeyihiin dhulka muslimiinta ee filistiin xilli weliba uu cudurka coronavirus kusii baahayo qaybo ka mid ah dhulka uu xoogga ku haysto maamulka yuhuudda warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin